redaliisyo kun oo maalmood ilaa dhaafii ku dareeraya deegaanka lambaro konton ayaa gebagabadiisa weliba gobro ku hayaya xildhibaano saraakiil ciidanka dowladda maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka deegaanka lambar kontonga konkooreyntii weliba goobta ku hadalay ahaana ku mid ee saraakiila ciidanka dowladda iyo ona sheegan iyo ka shaqeeya doonanga sidii yohan afjaro lahayanga dagaalada meelasay ku dhiyanga welibana bulshada yoon ka baaqana ilaalinta nabadda deegaanka qoryaha lasu watay oo qabiilka laisugu watay markii la heshiisiyey deegaankan ay tafaaruq oo ka dhexeeyo markii la mideeyey qulubtooda ay ka shaqeeyeen maamulka iyo saraakiisha ciidamada guddoomiye garabkaagaan nahay bulshadan in la mideeyo horumarkooda laga shaqeeyo waxay tabanayaan wixii annaga naga quseeya annaan ka jiifan marka hawsha meeshan kusoo gebagabowda maantana labadii reer laba reer dhigama karnee labadii beereley oo halkan aan isku haysto muddo laba bilood aan kiiskooda kusoo dhex jirnay labadii qayb oo labada suldaanoo ka soo qayb gashay oo isu tanaasulana boqolkiiba boqolaan u mahad celinayna adduunkan tanaasul waay haddii aan laysu tanaasulin guul lama gaarayo mar walba guushu guushaadu tanaasulkaadoo badan guushaadoo dhow waay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare ayaa sheegay inuu ka shaqeeyi doonana horumarinta nabadda use oona xusiya sidii muhiimyan eta inyo korlanqaada walasaarowka beero intii beeroyo la gubi lahaya ku guulaysanay falilah alxamdu in odayaashii dhaqanka qaybahoodii kala duwanaa ay noo fududeeyeen ayagoo tanaasul badan isku sameeyey ayagoo isku dhimrin sameeyey ayagoo maxaa lahaa isku maxaa lahaa isgarabsasho inoo muujiyey kuna guulaysanay in maanta aan gooshii halkaas aan ku soo xirno amase gebagabadii ugu dambeysay ee noo harsantaha oo keliya inaan soosoo xirno laakiin intii kale ee laga shaqayn lahaa oo wanaagga ahaa ay soo dhammaatay khilaafaadka waxa u badan ay ka taagnaayeen waxay ahay waa dhanka biyaha dhibaato badan ayaa waxay ka jirtay biyihii maadaama kanaaladii imaanayey dhanka lambar konton ay xirnaayeen annagoo iska garabsanayana waxaan rajaynaynaa insha allah dhanka biyaha in lasoo dhammaystiri doono ayna imaan doonaan ilaa laamiga biyaha webiga waa webi maanta dhinacyadiisa ay biyaha ka daadanayaan fatahaad samaynaya deegaano badan uu ku fatahay laakiinse dadka reer lamba kontonna ay ka cabanayaan maanta biyo la-aan inay ka jirto deegaankooda oo webiga uusa soo gaaraynin kanaalada aysa soo gaaraynin farsamo xumo keliya ayay ahayd arrintaasina in beeraha maanta webiga ku teedsan oo aanan u dhoweyn deegaanka laysku dagaalo oo dirir ay dad walaalaha wax uga dhintaan waxna uga dhaawacmaan in hantina ay ku burburto waxa sababa waxay tahay waa biyo la-aanta ka jirta deegaanada kale